alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allah wslama wbaaraka clى nabiyina muxamed wclى alihi wasxaabihi ajmaciin wqaala allahu tacala allah subxaanaه wa tacala wuxuu yihi wlmustakfiriina bilasxaar waxaa la soo sifeynaya dadka saalixiinta ee muminiinta ah waa kuwa allah subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista bilasxaar ay fii waqti saxar alasxaar waa habeenada gelinkooda dambow waa waqtiga dambe habeenkii habeenkii bay qiyaamuleyl tukanayaan qiyaamuleylkii waxay kusoo khatimayaan istikfaar inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan subxaana wa tacaala wa bilasxaari hum yastakfiruun waqtiyada gelinka dambe ee habeenkii ah waa waqtiga suxuurta waa kuwa ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya subxaana wa tacaala cibaadaadka in badan oo ka mid ah sharcigu wuxuu ku khatimay istikfaar markii cibaadada lala yimaado waxaa la sharciyey in istikfaar lala yimaado cibaadadaas gadaasheeda sababtuna waxaa waaye bay yihahdeen culummadu insaanku mar walba waa naaqis si walba u dadaalo waxyaabo ayaa nuqsaanaha gelaysa qiyaamuleyl hadduu u istaago waxaa laga yaabaa sidii ay ilaahay u doonayay subxaana wa tacaala ama looga rabay inuusan ula imaan oo nuqsaaniyay ku jirto hadduu xajiyo xajkiisa waxba nuqsaanaa geli karta salaadda hadduu tukado salaaddii naqsi baa gelaya muxuu ku khatimayaa mar walba alistikfaar ilaahu wuxuu weydiisanayaa wixii gaabina inuu ilaahay u dhaafo subxaana wa tacaala salaadda markii laga baxo waxaa mashruuca saddex jeer qofka inuu yidhaahdo astakfirullah astakfirullah saddex jeer inuu yidhaahdo munaasabaduna waxa waaye ilaahay uu salaaddii aan tukaday ee aan kuu tukaday wixii naqsiyaha igu dhacay allow ii dembi dhaaf way haddaan khushuuci naqsi iga galay waajibaadkii sida loogu talagalay ee ugu wanaagsaneed haddaanan ula imaanin wixii nuqsaanahe igu dhacay ilaahu ii dembi dhaaf xajka markii lasoo khatimo ama lasoo gebagabaynayo uma afiiduu min xaysu afaada annaas waاstaqfiru اllah waa xajkii wey markii musdelifo laga soo noqdo oo lasoo aadayo mina iyo jamaaraadkii acmaashii xajka gebagabay maraysaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wastakfiru llaha ilaahay dembi dhaaf weydiista oo acmaashii xajkood soo samayseen wixii nuqsaanaya idinka galay waxaad ku kabtaan bilistikfaar salaatuleylkiiyo qiyaamuleylkana waa sidaa oo markii la gebagabaynayo min sifaati lmu'miniin wasaalixiin waxaa ka mid ah inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan habeenka waqtigiisa dambe markay salaadda la yimaadaan kadib wاlmustakfiriina biاlasxaar qaala raximah اllahu maa yaquulu idaa kharaja min manzilihi maa yaquulu waxa uu leeyahay qofka idaa kharaja haddii uu ka baxo min manzilihi gurigiisa waa ducaaءu اlkhuruuj min almanzil qofka markuu gurigiisa ka baxayo waxaa jira adkaar mashruuca oo la doonaya inuu la yimaado qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi waslama man qaala idaa kharaja min beytihi bismi اllaahi tawakaltu calى اllah laa xawla walaa quwata ila biاllaahi tacaala yuqaalu lahu kufiita wawuqiita wahudiita watanaxaa canhu shayطaan fayaquulu lishayطaani aakhar kayfa laka birajuli qad hudiya wakufiya wawuqi qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam waa xadiidu anas bni maalik radia allahu canh wuxuu yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam man qaala qofkii yidhaahda idaa kharaja min beytihi markuu gurigiisa ka baxo qofkii yidhaahda bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billaah intaas qofkii yidhaahda yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay kufiita waa lagu kaafiyey dhibaatoo dhan waa lagaa kaafiyey wax dhib walba waa lagaa ilaaliyey kufiita waa lagu kaafiyey wa wuqiita waa lagu ilaaliyey wahudiita waa lagu hanuuniyey sidaasaa lagu leeyahay watanaxaa canhu shaydaanu shaydaankuna waa ka wareegayaa qofkaas shaydaanka qofkaas waa ka wareegaya oo isku sallidi maayo fa yaquulu shaydaankii wuxuu leeyahay lishayطaanin aakhar shaydaan kaloo wuxuu ku leeyahay kayfa laka birajulin siduu adiga kugu sugnaanayaa nin qad hudiya la hanuuniyey wa kufiya la kaafiyey wa wuqiya la ilaaliyey nin la dhowray xageed ka aadaysaa xageesa ka asiibaysaa macnaha shaydaankii kale u sheegayaaho way quusteen macnaha shaydaankan quustay kii kale wuxuu ku leeyahay ninkan fursadaad ku heshid ma laha meelaad uga faa'iidaysan kartidna ma jirto maxaa yeeley ninkan waa la ilaaliyey nin ilaahay ilaaliyey subxaana wa tacaala ma awoodi kartid inaad baadiyeyso labadii shaydaan baa isku dhahaya sidaas ducadan marka ama dikrigan waa dikri cadiim ah oo muhiim ah qofka inuu la yimaado maxaa yeele qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ilaahay ilaaliyey subxaana wa tacaala qofkii dikrigan la yimaado markuu gurigiisa ka baxayo gurigaaga markaad ka baxayso ma ogid waxaa la kulmi doonto wax ma ogid wax ku asiibi doona dadka aad dhex galayso waxaad kala kulmi doontid ma ogid acmaasha aad samaynayso noocay noqon doonto ma garanaysid sidaa darteed inaad dikrigan la timaaddo si ilaahay kuu dhowro subxaana wa tacaala shar lagaaga ilaaliyo xumaan lagaaga xafido shaytaan iyo dhibaatadiisa lagaaga difaaco dikrigan la imo waana gaaban yahay bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah intaa kaliya wa waa dikri gaaban waay dikrigaa gaaban qofkii la yimaada waa la dhowrayaa waana la ilaalinayaa ilaahay baa xafidaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo fawaa'idiisa ku jirta in la hanuuninayo oo ilaahay uu hanuuninayo xaqa waafajinayo subxaana wa tacaala xadiidkan waxaa soo saaray alimaam abu daawuud watirmidi waannasaa'i asxaabu sunan markii laga reebo ibnu maajah raximah llah wa qaalat umu salamata radia allaahu canha umu salama waxay tidhi maa kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama min beyti qatu ilaa rafaca طarfahu ila aلsamaa'i faqaala umu salama waa min aswaaji الnabiyi sala allahu calayhi wasalam xaasaskii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayay ka mid tahay waxay tihi nebigu calayh isalaatu wasalaam kama bixin gurigayga weligii gurigayga kamausan bixin ilaa rafaca طarfahu ila aلsamaa ilaa araggiisa wuxuu u qaadaa xagga sare korou fiiriyaa macnaa samadii buu fiiriyaa faqaala wuxuu yidhahdaa intuusan bixin allaahuma inii acuudu bika an adilla ow udalla ow azilla ow uzalla ow adlima ow udlama ow ajhala ow yujhala calaya ducadan buu la yimaadaa allaahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa an adilla inaan lumo inaan lumo oo xaqii aan ka lumo ayaan ilaahu kaa magangelayaa ow udalla ama la ilumiyo oo aad shayaadiinu اlinsi waljinni intay igu sallido dariiqa xaqa ay iga lumiyaan ayaan ilaahayu kaa magangelayaa ow azilla inaan simbiririxdo ama aan sibxado waddadii xaqa ahayd aan ka weecdo ayaan ilaahu kaa magangelayaa ow uzalla ama la isimbirirxiyo oo la iga leexiyo dariiqa sawaabka ah ow adlima ama inaan dulmiyo ow udlama ama la idulmiyo ayaan ilaahayu kaa magangelayaa ow ajhala ama aan cid ku xadgudbo ow yujhala calaya ama aniga laygu xadgudbo jahliga halkan ictidaa iyo xadgudubaa loola jeedaa ee ma aha cadamulcilmi ma aha ducadan ayuu nebigu la imaan jiray calayhi salaatu wasalaam markuu guriga ka baxayo waxay ka mid tahay marka ama dikrigani iyo ducadani ka mid tahay ducooyinka lala imaanaya markii guriga laga baxayo ama midka horead la imaanaysaa ama midkan dambe haddaad doontana waa tanwiicinaysaa yacni midba maraad la imaanaysaa akhrajahu alarbaca xadiidkan waxaa soo saaray asxaabu sunan alarbaca alimaam abu daawuud watirmidi wabnu maaja waannasaa'i asxaabu sunan ayaa soo saareen dhammaantood waana xadiis saxiixa saxaabiguna hadda waa sheego waa umu salama radia allaahu canha qaala fii dukhuuli lmanzil guriga gelitaankiisa adkaartaas waxay ku saabsanayd marka guriga laga baxayo guriga haddii la gelayo maxaa la leeyahay qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa dakhala الrajulu beytahu ninka hadduu galo gurigiisa fadakara allaha tacaala alla uu xuso cinda dukhuulihi wa cinda طacaamih markuu guriga gelayo hadduu ilaahay xuso wa cinda طacaamihi cuntadiisa agteedana uu ilaahay xuso markuu cuntada cunayo hadduu yidhaha bismi اllaah qaala shayطaanu shayطaanku wuxuu leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaa meelaad ku hooyataan iyo cunno aada cuntaan midna ma laha shayaadiintii kale buu ku leeyahay waidaa dakhala hadduu ninka gurigiisa galo falam yadkur illaaha tacaala cinda dukhuulihi ilaahayna uusan xusin markuu guriga gelayo qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu leeyahay adraktum lmabiita waxaad haleesheen meelaad ku hooyataan jiif waad hesheen buu leeyahay waidaa lam yadkur illaaha tacaala cinda طacaamihi markuu cuntada cunaya hadduusan alla xusin qaala wuxuu leeyahay shaydaankii adraktum almabiita waalcashaa hooy iyo casho labadaba waa hesheen buu leeyahay marka adigu shaydaan ama martiqaad ama iska racday oo iska fogeey adiga kuu taalla waxayna kaaga xihan tahay dikriga ilaah inaad la timaado subxaana wa tacaala haddaad rabto inaad shaydaan soo dhowaysato ood gurigaaga ku hoydo oo cuntada uu kula cuno dikriga ilaahay baa ka tegaysaa markaas hoyaadna waa kaa helayaa iyo meel uu ku hoydo cuntadaadina waa kula wadaagayaa laakiin haddii aad rabto inaadan shaydaan hoyaad iyo cunno midna aadan siin dikriga ilaahay la imo markaad guriga gelayso ilaahay xus markaad gurigaaga gelayso markii cuntada aad cunaysana ilaahay xus oo ha hilmaamin cinda acaam inaad tidhaahdo bismi illaah magaca ilaahay subxaana wa tacaala inaad wax ku cunto haddaadan bismi illaahi dhihin shaydaanku waa kula cunayaa cuntadaas waa kula wadaagayaa waxaad noqonaysaa marka qof shaydaan marti qaada shaydaanna wax la marti qaada ma aha waa wax layska fogeeyo layska dheereeyo waa cadow cadowgaasina mar walba inaad la dagaalantood iska fogaysa waay marka dikriga ilaahay subxaana wa tacaala inaad la timaadda markaad guriga gelayso waxay keenaysaa in shaydaanka gurigaaga uu ka cararo ayagaa isku sheegaya marka shaydaanka hadlaaya kuwa kaloo warka u sheegaya markuu leeyahy laa mabiita lakum shayaadiintii kaleu la hadlayaa marka waxay isku dayayaan inay kuu soo galaan oo gurigaaga habeenkii ay ku hoydaan haddii dikriga ilaahay aada hilmaamto subxaana wa tacaala haddii laakiin aad alla subxaana wa tacaala dikrigiisa aada la timaaddo meeshaasay ku hoogayaan meesha hoyaaday ku weynayaan shayaadiintii cuntada markaa cunaysa marka haddaad tidhahda bismi illaah cunadiina halkaasi uga cararayaan oo ma sugnaa karaan mana joogi karaan shayaadiinta ilaahay markii la xusayo subxana wa tacala cinda dikri illahi casa wajal waa kaa cararayaan akhrajahu muslim xadiidkan waxaa soo saaray alimaam muslim raximah اllah qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه wasalam yaa bunay إida dakhalta calى ahlika fasalim yakun barakatan calayka wacalى ahli beytik xadiidu anas bni malik radia allahu canhu nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa bunaya wuxuu rasuulku la hadlayaa waa anas anas ibni maalik waa khaadimu rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam waa ninkii saxaabigii nebiga u khidmayn jiray u adeegi jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu rasuulka u khidmaynayay muddo toban sano ah hooyadii umu sulaym radia allaahu canha oo saxaabiyad jaliila ah saxaabiyad aad iyo aad u fadli badan ah waxayna ka mid tahay dadka jannada loogu bishaareeyey anas hooyadii radia allaahu canha ayaa waxay tihi rasuulka ilaahayow wiilkan ha kuu khidmeeya bay tiri anas adaanku siiye ha kuu adeego nebigu u khidmayn jiray marka calayhi isalaatu wasalaam waana u duceeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo wuxu uhi allaahuma baarik lahu fii ahlihi wa maalih waakir waladahu ilaahu wuxuu ihahdaa maalkiisa iyo ehelkiisa u barakeey owlaaddiisana alluu badi caruur badan oo dhal anas ibn maalik radia allahu canhu maal fara badanna waa lahaa ducadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa ilahay u ajiibay anas toban sanuu nebiga u khidmaynayay radia allaahu canhu asoo ka sheekeynaya akhlaaq wanaagga nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo dabeecadda wanaagsan ee allah subxaana wa tacaala uu siiyey rasuulkiisa calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday weligay imousan dhihin buu yidhi waxaan sameeyey maxaad u samaysay ima dhihin arrin si qaldan iiga dhacday lima facalta ima dhihin buu yidhi maxaad u samaysay waxaanan samaynna maxaad u samayn weysa weligii ima dhihin buu yidhi muddada tobanka sano ah iska baddaa hadal ka adag ama ka kulul inuu nebigu ku yidhaahdo calayhi isalaatu wasalaam marka anas ibni maalik waa khaadimu rasuulillaah rasuulka calayh slat slam anasuu la hadlayaa marka wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyo yaa bunaya wiilkaad dhasho keliya lama yidhaahdo mar hadduu kaa yar yahay bimansilati lwaalid aad u taagan tahay waxaad la dhihi kartaa yaa bunay ilan wiilkaagoo kale waayo haddaadan dhalin xataa idaa dakhalta calaa ahlika haddii aad reerkaaga u gasho fasallim salaam yacni assalaamu calaykum dhe gurigaaga haddaad gasho yakun barakatan calayka salaamtaasi waxay noqonaysaa barako adiga dushaada barakay kuu noqonaysaa iyo wa calaa ahli beytika iyo ahlu beytkaaga labadaba adiga iyo ahlu beytkaagaba barakay u noqonaysaa ehelkaaga haddaad u gasho waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum waxay ka mid tahay aadaabta loo baahan yahay markii guryaha la gelayo in lala yimaado gurigu hadduu gurigaaga yahay iyo haddii guri kale uu yahay labadaba salaamta waa laga maarmaa gurigaaga hadduu yahay isti'daan uma baahnid laakiin salaamta waa lagaa rabaa haddii reerkaaga aada u gasho caruurtaada xaaskaaga inaad tidhaahdid assalaamu calaykum waa miduu nebigu alai slat slam anas ibni maalik uu barayo waxaa la mid a haddii la kala tegayo ayadana waa sidoo kale dadka inta badan waxay yaqaanaan in laysa salaamo cinda alliqaa markii la kulmaayo markii la kulmayo assalaamu calaykum waa lays yidhaahdaa laakiin markii la kala tegaayo waxaa laga yaabaa inaan lagu kala tago ayadoon assalaamu calaykum la dhihin sunnaduna waxaa waaye haddii la kala tegaya haddii la kulmayo labada jeerba in salaam lagu kala tago salaamna lagu kulmo macnaa in assalaamu calaykum lagu kulmo haddii la kulmo markii la kala tegayana assalaamu calaykum lagu kala tago guryaha markii la gelayana waa sidaasoo kale guriga hadduu gurigaaga ahayn wuxuu kaaga baahan yahay istidaan waxaa kaloo lagaaga baahan yahay salaam yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha xataa tasta'nisuu macnaheedu waa xataa tasta'dinuu ilaa aad idan dalabtaan wey guri aadan lahayn haddaad tagto inaad iska gasho sax ma aha marka hore waa inaad idan qaadato waa inaad tidhahdo assalaamu calaykum a adkhulu salaam kadib waxaa tidhahda ma soo geli karaa haddii lagu yidhaha soo gal waad gelaysaa haddaadan soo gal lagu dhihin waa inaad iska tagto oo aadan gelin dhaqankaasna hadda dadka waa ku yaryahay caamada weliba waxaad arkaysaa qofka guriga asoo iska dhex taagan oo dumarkii oo xijaabnayn iyo dadkii oon isku isku hagaagsanayn asoo dhex taagan oo la seelaya war seelaya waxaa ka horeeya istidaanaa ka horeeya marka hore waa inaada guriga soo gelin kitaabka adabulmufrad waxaan ku soo marnay hadda ka hor aadaabta waxaa ka mid a guriga markii aada garaacayso inaad dhinac ka istaagto gurigaas maalan haddaad tagto oo aada doonayso gurigaas inaad gasho adiga gurigaagii ma aha markaad garaacayso waa inaad dhinac ka istaagto aadan albaabka isku beegin ila albaabka haddaad isku beegto albaabkaa la furayaa kadibna ishaadu waxay ku dhacaysaa daakhilka guriga ayadoon welina laguu idmin lagana yaaba inaysan diyaar ahayn dadkii ku jiray sidaa darteed waxaa mashruuc ah oo laga rabaa qofka istidaanka dalbaya guriga inuu dhinac ka istaago albaabka uusan isku beegin si haddii albaabka la furo aysan gudaha ishiisa ugu dhicin innamaa jucila alistidaan min ajli lbasar nabiga calayi slat slam wuxuu yidhi idanka waxaa loo sharciyeeyey aragga dartii way markii lagu leeyahy isti'daan qaado waxaa loola jeedaa waxaa xaaraamka ah ishaada yaysan ku dhicin markii laguu fasaxo macnaheedu waa mar loo diyaargaroobay in aad soo gasho oo ciddii gurigaa deganayd ay diyaargaroobeen oo dumarkii ay xaroodeen ama ay xijaabteen markaa kadib aa rabaa qofka inuu galo hadduu idan dalbay markuu idan dalbana waa inuu yidhahdo assalaamu calaykum nabiga calayi salatu salaam nin baa idan ka dalbay gurigiisa asigoo jooga saxaabi buu u diro wuxu yidhi ninka inta u tagtid isti'daanka soo bar buu yidhi sida loo idan qaato soo bar oo waxaad ku tidhaahdaa ha yidhaahdo assalaamu calaykum a adkhulu ma soo geli karaa ha salaamo kadibna ha yidhahdo ma soo geli karaa isti'daanka soo bar buu qofka isti'daanka in la baro waa muhiim gurigaaga laakiin haddii aada gelayso waxaa lagaaga baahan yaha waa salaam inaad reerkaaga aada salaamto sida nebigu yidhi xadiidkan calayhi salaatu wasalaam yakun barakatan calayka wa calaa ahli beytik adiga iyo ahlu beytkaagaba baraka ayay idiin noqonaysaa salaamtuna hadda waa assalaamu calaykum lafdi kaloo lagu badalaayana ma jiro lafdigaasi waa lafdiga mashruuca ah axaadiida ay ku soo aroortay diin qur-aanku uu ku soo arooray waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha salaamta waa salaamta islaamka ee sharcigaa wey markaad dadka salaamto wixii ka dambeeya ama warbixina ama xaalkooda aada wax ka warsanayso ad wax ka weydiinayso ha noqoto bacda asalaam markaad salaamto kadib ha ahaato laakiin sax ma aha inuu qofka ku bilaabo inuu xaalka qofka ka waraysto asoon dadki salaamin asoon dhihin assalaamu calaykum inuu yidhaahdo see la yahay see la yahay salaam ma aha salaamta sharciga waa assalaamu calaykum ilmahaagu inay kaa bartaan waa muhiim oo ay dareemaan markay kugu yimaadaan ay ku yidhaahdaan assalaamu calaykum hadalkaaga bilaabaan xataa hadduu xaajo kaa leeyahay cunug salaamta islaamka inuu kugu bilaabo haddii uu kaa tegayo inaad ku tarbiyeyso assalaamu calaykum inaad ku kala tagtaan ee aadan kula kala tegina baay baayda ay baraan waalidiinta qaar caruurta sax ma aha kelimadaasi kelimad waxaa waaye ar yacni ajnabiya soo maaha kelimad ma ahan yacni sharciya ma aha marka in lagu tarbiyeeyo ilmihii luqadihii acaajimta iyo dhaqanadii gaalada waxaa waa qalad waxaa muhiima in lagu tarbiyeeyo dhaqanka islaamiga ah anaa dad muslimiinaa nah waa in ilmahayna ku bartarbiyan dhaqanka islaamka cunuga yarkaa uu dareemo markuu kaa tegayo inuu ku yidhahdo assalaamu calaykum inuu ku yidhahdo laakiin kelimaadkaas uusan isticmaalin acjamiyada ah fii dukhuuli اlmasjidi wاlkhuruuji minhu masaajidka gelitaankiisa iyo ka bixidiisa masjidka haddii la gelayo maxaa la leeyahay masaajid markaad soo galayso dikri buu le lagu soo galo markii masjidka laga baxayana dikri looga baxo ayaa jiro oo nebiga ka soo arooray sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal l slam ida dakhala almasjida qaala bismi اllaah allaahuma salli calaa muxamadin waidaa kharaja qaala bismi اllaah allaahuma salli calaa muxamadin nebigu calayhi salatu slam wuxuu ahaa hadduu masaajidka galayo wuxuu ku geli jiray bismi illaah allaahuma salli calaa muxamed aa markuu soo galaayo hadduu baxayana wuxuu ku baxayaa bismi illaah allaahuma salli calaa muxamed waa xadiid anas ibni malik radia allahu canhu can abi xumayd ow abi usayd waa xadiidka labaad ee baabka qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa dakhala axadukum almasjida axadkiin hadduu masaajidka soo galo falyusalim cala اnabiyi salى اllahu calayhi wasalama nebiga calayhi salaatu wasalaam ha salaamo macnaha sala اllahu calayh wasalam ha yidhaahdo allahuma salli calaa muxamed allahuma salli wasalim calaa muxamed iyo alfaadaha lamidka ha yidhaahdo walyaqul ha yidhaahdo allaahuma ftax lii abwaaba raxmatik ilaahu ii fur albaabada naxariistaada waa markuu soo galayo allaahuma ftax lii allow ii fur abwaaba raxmatika naxariistaada albaabadeeda ilaahu ii fur waidaa kharaja hadduu baxayana falyaqul ha yidhaahdo allaahuma inii as'aluka min fadlik ilaahu waxaan ku weydiisanayaa fadligaaga wazaada fii riwaayatin wuxuuna ziyaadiyey fii riwaayatin altasliimu cinda alkhuruuj yacni nebiga in lagu sallinayo sala allahu calay wasalam oo la salaamayo cinda alkhuruuj markii masaajidka laga baxayo markii la soo gelayana waa la salaamayaa oo waa lagu sallinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la baxayana waa la salaamaya waa lagu sallinaya kaana الnabiyu slى اllahu عalيه waslm ida dakla اlmasjida qaala acuudu biاllahi اlcaظiim wbiwajhihi اlkariim wabisulطaanihi اlqadiim min الshayطaan الrajiim nebigu alay slat slam wuxuu hadduu masjidka soo galo wuxuu dhihi jiray acuudu biاllahi اlcaظiim wabiwajhihi اlkariim wabisulطaanihi اlqadiim min الshayطaan الrajiim ilaahu shayطaan ka magan gelaya waxaan magan gelayaa buu dhihi jiray allah allihii alcadiimi weynaa wabiwajhi wejigiisa ayaan magan gelayaa alkariimi ee wanaagsan wa bisulطaanihi sulطaankiisa iyo mamlakadiisa iyo xukunkiisa ayaan magan gelayaa alqadiimi ee qadiimka horeeyey macnaa weligii jiray min ashayطaani shayطaan baan ka magan gelayaa shayطaankii alrajiimi almubcadi yacni la fogeeyey ee la dheereeyey qaala wuxuu yidhi faidaa qaala daalika hadduu sidaa yidhaahdo qaala shayطaanu shayطaanku wuxuu leeyahay xufida minii waa la iga ilaaliyey saa'ira alyowmi maanta inta dhiman waqtiga inta maanta inta ka dhiman oo dhan qofkan waa la iga ilaaliyey buu leeyahy meelaan ka gala ma jiro dariiqan ku baadiyeen karo ku lumin karo lama arko qofkaasi waa qof la dhowray oo la ilaaliyo ilaahay xafiday subxaana wa tacaala sidaasuu shaydaanku leeyahay haddii qofkii dikrigan uu la yimaado markuu masaajidka soo galayo ilan ilaahay buu ka magan galay subxaana wa tacaala shaydaankii marka adkaarta masjidka soo gelidiisa iyo kuwa bixidda labadaba in lala yimaado waa muhiim waxayna ka mid tahay min axkaami almasaajid wa aadaabi almasaajid masaajidda axkaamteeda iyo aadaabteeda ayay ka mid tahay markii la gelaya markii lasoo iyo markii la baxaya labadaba in dikriga lala yimaado qofkuna waa muhiim inuu isdare yacni dareemo masjidka inuu markuu soo galayo inuu meelshii uu ka yimid meel ka duwan uu yimid waa inaysan masjidkii suuqa isku mid kuu noqon niyadaadu waa inay kala duwan tahay fahamkaaga waa inuu kala duwan yahay qalbigaaga waa inaad soo xaadiraysa markaa masaajidka imaanaysa masjidku waa beyt ullah waa axabu lbiqaaci ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala arada wuxuu ugu jecel yahay masaajidda ugu jecel yahay meesha ilaahay ugu jecel yahay subxaana wa tacaala qalbigaaga waa inay ku weynaato muxuuna u neceb yahay allah subxaana wa tacaala suuqyada u neceb yahay abqad lbiqaaci ila allah waa suuqyada waa waxayna culimmadu ku macneeyeen arrintaasi suuqyada khiyaanadaa ku badan suuqyada khiyaanada iyo beenta ayaa aada ugu badan ilaahay waa necab yahay subxaana wa tacaala meelahaasi macsiyada iyo xumaanta ay ku badan tahay laakiin masaajidda waxa lagu hayo waa maxay masaajidda waxaaba loo dhisay in ilaahay lagu weyneeyo subxaana wa tacaala masaajidda waxaa loo aasaasay in ilaahay lagu xuso fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha smu yusabbixu lahu fiiha bilquduwi walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllah ilaahay waa ammaanay subxaana wa tacaala kuwa waqtigooda ku bixiya masaajidda ee ilaahay xusa ku cibaadaysta salaadaha ku tukada dikriga ilaahay badiya fi lmasaajid oo aysan cibaadada ka mashquulinaynin tijaaro iyo ganacsi iyo adduunyo aysan ka mashquulinayn marka masaajidda waa meel ilaahay lagu xuso subxaana wa tacaala lagu weyneeyo sidaa darteed masjidka haddaad soo gasho waa inaad dareensan tahay inaad masjid soo gashay shucuurkaas waa inaad leedahay dikriga aad la timaado dhaqannadaadii iyo waxyaabihii bannaanka aad ku samaynaysana waa inaad wax ka beddesho maxaa yeeley meeshii ma aha meel lagu ciyaaro ma aha meel hadallo laqwiya ama xumaan lagu yidhaahdo waa beyt min buyuuti illaahi casa wajal niyaddaas iyo dareenkaasi qofka inuu masjidka ku yimaada loo baahan yahay codkiisa uu ilaaliyo inuu masaajid ku buuqo iska ilaaliyo masaajid in lagu buuqo lama ogola ilan suuq ma aha salaadaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu dhihi jira waxaa ka mida iyaakum waheyshaati alaswaaq markuu sufuufta ka toosinayo salaad salaada la gelayo waxaan idiin kala digayaa adinka iyo buuqyadii suuqa lagu haayay inaad masaajidda la timaadaan masaajidda suuqii oo kale maa buuq suuqa lagu yaqaana qaylo iyo sawaxan waxay macruuf waxaa macruuf ku ah suuqyada laakiin fii buyuuti illaahi casa wajal waxaa la rabaa dadku inay noqdaan mid taagan oo tukanaya mid qur'aan akhrinaya mid ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixsanaya nasahaya macnaheedu ma ahan hadalka caadiga inuu xaaraam yahay qofka qof waa la hadli karaa wax waa weydiin karaa arrin aan xaaraam ahayn wuu kala hadli karaa laakiin dadka musalliinta waa inaadan tashwiishin kuwa tukanaya kuwa qur-aanka akhrisanaya kuwa ilaahay xusaaya subxaana wa tacaala waa inaadan sheekadaada iyo buuqaaga aadan ku saameynin adkaartaasna aan la nimaadno markii masaajida la soo gelayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin